markana kusoo dhowaada xubintii wicitaanka dhegaystaha waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal cudurka tbda ama qaaxada waxa uu soo aafeynayay aadanaha kumanaan sanno ka hor bakteriyada keento ayaa la rumaysan yahay in ay ku dhex meedhaysato dadka dor robert cork ayaa sannadkii kun iyo siddeed boqol laba iyo siddeetankii helay bakteriyada ama ilmo aragtada keento cudurka qaaxada taas oo la yidhaahdo microbacterium tuberculosis sannad walba markii la gaaro afar iyo labaatanka bisha maarso ayaa dunida laga xusaa cudurka qaaxada xuskan ayaa ah fursad lagu gudbiyo wacyigelinta bulshada ee xanuunkan oo ka mid ah kuwa ugu duqsan uguna dilista badan caalamka toddobaadkii hore meelaha laga xusay ayaa waxaa ka mid ahaa soomaaliya haddaba waa sidee xaaladda cudurka t bda ee soomaaliya sidee ayay mujtamaca ugu baraarugsan yihiin maxayse tahay kaalinta wasaaradda caafimaadka soomaaliya ee la dagaalanka cudurkan arrimahaasi oo dhan waxaan uga hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti noogu ahaa doctor cabdicasiis maxamuud shire oo ah maareeyaha mashruuca qaaxada ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ah ee soomaaliya doctor cabdicasiis waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha nuur waa ku mahadsantaha casuumada ugu casuumta barnaamijka doctor cabdicasiis bal marka hore cudurkan qaaxada noo faahfaahiye cudurka qaaxada waa cudur cudureed ka mid ah cudurada faafa oo dadka isu gudbi karaan cudurkan waa cudur wakti dheer bini aadanka culeys badan ku hayay waktigii aan daawooyinka antibioticska amba qalajaha soomali utaqaan aan la helin ilaa hadda oo la haysto daawooyin casri ah dhibaatadiis ilaa hadda bini aadanka waa haystaa inkastoo horumar weyn laga gaaro hadda daawooyintiisa dhibaatada ugu badan wadamada ku hayo waa wadamada soo koraayo cudurkan inta badan wuxuu ku xiran yahay heerka nolosha bulshada bulshada hadduu dhaqaali hore u maro ay awood u yeeshaan in social housing wax lahay sameeya amba bulshada loo soo biyo guryo ee degaan waxaa la arkay inay yaraanaysa cudurka cudurka inta badan waxaa keena dad badan oo meel yar kuwada nool overcrowdinka inta badan waxaa keena laakiin cudurka waxaa gudbiyay bacteria oo inta badan fadhiisan babada taasaana sahlayso qof makuu hadlaaya amba heesa ama qufacaayo inuu qofka u dhow oo u gudbiyo jirada
waa garta marka heerka cudurka uu gaarsiisan yahay ee soomaaliya haddii aada noo faahfaahiso
horta waxay aan ku sheeg adduunka sanadkii wuxuu ku dhacaa toban milyan oo qofood soomaaliya maadaama dowlad dhexe ay jireen qiyaaso kala duwan la isticmaalaa waxaa lagu qiyaasaa afartan iyo kow kun dad gaaraya soomaaliya inuu sanadka ku dhaco nasiib daro dadaal badan oon loo soo garin laakiin weli waxaan helnaa oo keliya dadkaas dhacay toddoba iyo toban kun ka mid ah qiyaastii
wa garta taasi oo noqonaysa afartan iyo laba boqolkiiba marka wa badan loo taalo waxaa waaye boqolkiiba konton iyo sideed dadka qaba jirada ma imaadaan rugaha caafimaadka oo waa tahay marka doctor cabdicasiis maadaama aada madax ka tahay qeybta qaaxada ee maarata wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya wasaaradda doorka ay ciyaareyso oo gaar ahaan maaragtay la tacaalidda cudurkan waa door noocee ah
wasaaradda caafimaadka waxay fulisaa daryeel caafimaad qof kasta kash iska shakaysan inuu cudurka qabo waxaa la siiyaa baaritaan lacag la-aana iyo da daaweyn lacag la-aana qof walba meesha rugta caafimaadka oo qaaxa lagu tago wax condition kuma xirno waxaa loo baahaya inuu imaado oo la baaro oo aan siina daawada dowladda waxaa ka go-an in qof kasta muwaadin soomaaliyeed oo u baahan daryeel caafimaad inuu helo
waa garta marka toddobaadkii hore dunida waxaa laga xusay maalinta qaaxada oo ku beegneyd afar iyo labaatankii bishan maarso xuska sanadkan fariin noocee ah ayaad idinka u gudbiseen dadka soomaalida
kumaasda su-aasheed maadaama hore u sheegay cudurka qaaxada cudur oo bini aadam waqti dheer dhibaato ku hayay oo dhimasho badan sababo markuu imaada bandemiga ama cudurkii covidka waxaa adduunka dhan isku taxaluujiyey sida wax looga qaban lahay covidka cuduro badan oo ay kamid tahay tuberculosiga ama h i v-ga iyo maxaa lahay dan sida daryeelkii badan sii jira waa yaraatay taas wuxuu keenay inay hoos u dhacaan dadkii rugaha imaanaya la daaweynayay dadka cusubada helayay iyo dadka maxaa la dhahayay culays badan ka imaado halhayska sanadkan wuxuu ahaa maadaama adduunka uu higsanayo in laga dhameeyo cudurka t b da adduunka uuna imaaday raacsanaan yar imaado covidka keenay in dadka lagu dhiirigeliyo inay maalgashadaan t b da si loola tacaali lahay ayna badbaadiyaan nafta bini aadanka haddii jihada la daaweeyo dadka badan oo dhimo lahaayeen waa badbaadayaan dadka ku dhaawacmi lahaayeen sababada dhaawacmi lahaayeen waa ay badbaadayaan marka halheysku waxa waaye maalgeli la dagaalanka t b da si aad nafta badbaadaysid waa gartay doctor cabdicasiis maxamuud aad baad u mahadsan tahay haatanna waxaan u gudbi doonaa qeybtii dhegeystayaasha ee dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadda ugu horeysa siiyo
assalaamu calaykum magacaygu waa iraad aydiin xasan oo jooga degmada booq ee gobolka doolo waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka iyo tictoorkaba su-aasha aan tictoorka weydiinaya galabta waxaa weeye maadaama inta badan soomaalidu ay isku khaldaan cudurka qaaxada iyo hargebka qofkuna isagoo inta badan hadduu rabo qaaxa haysto uu u malaynayo hargab inuu hayo iska qufacayo marka maxaa calaamadaha oo qaaxada aan ku garan karnaa ooay cudurada kale uga duwan tahay waana mahadsantihiin
waa ku mahadsan yahay su-aashiisi waa su-aal muhiima labada waxay ku dhacaan hawamareenka calaamad qabaan isku mid isku dhowdahay sida hargab iyo sida hargabka iyo t d labada waxay leeyihin qofac iyo qandhay leeyihiin qaaxada waxaa usii dheer qofka u yeeranaa inuu habeenka dhisido inuu miisaanka ka dhumo waktiga qufacan uu ka dheeryahay qof kasta oo qufacayso laba isbuuc ka badan in isbaarta fiican oo hubiso inuu qaaxa qasiin karo ama qofta markay qufacayso xaa kasoo tufayso oo xaakada dhiig la socda ayadana muhiim waaya kan calaamadaha ee t b da kamid tahay qof waxaa loo bahan inuu tago xarumaha t b da oo si lacag la-aan loogu baarayo haddii laga helo laga daaweynayo nasiib wanaag cudurka waa naqaanaa cudurka waa cudur la daawey karo haddana cudurka waa mid laga hortegi kara hadda oo waxaan awood u leenahay ilahay mahadiis qofti aanu ku dhicin oo qof qabto la nool inaan daawo aan siino si cudurka ugu dhicin waa tahay waa mahadsan tahay dhegeysto kale ayaa isna hadda khadka ku jira magacaygu waa cabdulaahi hoojooga baran doctor cabdicasiis waxaa weydiin lahaa maxaa xog ah ood ka haysaa xaaladda dadka qaba cudurka t b da ama qaaxada ee puntland iyo somalilan ku sugan puntland iyo somaliland waxay qabaan wasaaradda caafimaad oo federaal level ah taasoo la shaqeeyaan dowladda bukaano badan oo qaaxa qaba waa joogaan laakiin waxaa ka badan federal government dhulkay joogtaa ka badan maadaama dadka ku nool ay ka badan yihiin marka waxa waaye si federaal ah aan uga haynaa dadka dadka qabaan si hore u sheegay soomaaliya sanadkii waxaa laga helaa toddoba iyo toban kun iyo dhowr boqol oo qofood oo t b ku dhacda
doctor cabdicasiis waxaan jeclahay anoo daba socda su-aashaasi inaan ku weydiiyo maadaama aad tiri sanad walba tiradaasi ayaa laga helaa dawooyinka aad kula tacaashaan ama dadkaasi lagu daweeyo xaggee laga heli karaa yaase idinka caawiya arrimahaas
daawooyinka waxaa laga heli karaa xarumaha t b da oo laba nooc ah xarumo t b ah oo ka shaqeeya oo keliya t b ah iyo xarumo t b ka dhex furan cisbitaallo iyo xarumo t b ka dhex furan n t h ka furnaa jiraan waxaa naga caawiya oo qarashka mashruuca t b da bixiya global fund oo noo soo marsiiya qarashka hay-adda dhahaya world vision international waa tahay dhinacii dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan ku laabto dhegeystahan ayaa isna su-aal kusoo weydiiyey magaceyga waa cabdirasaaq cali muumen waxaan joogaa magaalada muqdisho doctor cabdicasiis waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo dalka waxaa ka jiro abaaro baahsan abaartaas ay sababtay cudurro badan uu ka mid yahay cudurka qaaxada marka sidee looga hortagi karaa ama sidee wax looga qaban karaa cudurkaas maadaama uu galaafsaday dad badan oo runtii dadka bulshada u ah lafdhabar taas ayaan doctorka weydii lahay
waa su-aal meesha ku jirta qaaxada waxay aada ugu dhacdaa dadka aan aada u tabaareysan oo nafaqada fiicana helin nafaqada yarna waxay keenaysaa in difaaca jirka hoos u dhaco taasoo keenaysa inuu qofku usiaan t b ku dhacdo saaxada waa cudur ilaahay keenay ilaahay daawadana waa keenyay qof kastoo ay ku dhacday ama iskaga shakinaya qaaxada waa inuu tagaa goobaha qaaxada lagu daaweeyo si loo baaro haddii aan uun qabinna alxamdulilah hadduu qabana daawadii ataalo lacag la-aane baaritaanka lacag la-aane meesha waa waxaan diyaar u nahay inaan daaweyno qof kastoo qaba cudurka
dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno cudurka qaaxada ee soomaaliya waxaana marti noogu ah doctor cabdicasiis maxamuud shire oo madax ka ah qeybta qaaxada ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya dhegeysto kale ayaa hadda khadka ku jira
magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan joogaa degmada gaashaamo ee dowlad deegaanka soomaalida daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo doctor cabdicasiis oo barnaamijka marti kuwa labadiinuba waad salaamantihiin laba su-aalood baan qaba anigu su-aasha kuwaad waxay tahay xanuunka qaaxada waxa uu ka mid yahay xanuunada daaweyntoodu fududdahay haddana dadka soomaaliyeed qaarkood way qarsadaanba haddaba maxaa sabab u ah xanuun la daaweyn karo in haddana la qarsado su-aashayda kale waxay tahay xanuunkan sida uu ku gudbo iyo sida maaragtay lagu kala qaado iyadana inaad noo sharaxdo aan jeclaan lahayn aadna waad mahadsantiin mahadafe wey dhammaantiin
jaamac waa mahadsan tahay waa caqabad aada u weyn in dadka ay qabsadaan cudurka waxaa lahaa stigma lahaa dhibaatana waxay ka imaaneysaa dhaqanka bini aadamka bini aadamka marba wuxuu isku dayaa inuu naftiisa badbaadiyo bini aadamka oo dhanna waa qabaan maxaa dhahay dhibaatadaasiit oo wakti hore wakti taariikhiga marka intaa daawinka helin cudurka qaaxada wuxuu ahaa cudur oo qofku ku dhaco uu disho marka qof walba siuu naftiisa u badbaadiyo qofkaas in laga cararay naqan ahayd weli dhaqankia ku dambeeya bini aadamka oo waa waa la takoora qofka takooritaankaas wuxuu keenaa in dadka ay si aan loo takoorin inay qarsadaan cudurka ay qabaan laakiin hadda wakti waktigan u dambeeyey dhulka soomaaliya waxaa soo badanayan dadka inay rugaha caafimaadka tagaan ayagoo dhahaya waa iska shakasanahay waxaan shakasan inaa qabo lix bilood le lix bilood waxaa loola jeedaa t b dooda oo la qorsiyo waaye micnaha maadaama daaweynta waktiga daaweynta uu yahay lix bilood marka magacaasi isticmaala waxay leedahay lix bilood laa qaba halaga raadi halaga fiiriyo su-aasha labaad gudbinta maad t b da laba nooc u dhacdaa nooc sanbabada ku dhaco iyo noocaan sanbabada ku dhicin midka gudbintiisa sahlanta ama la gudbiyo waa nooca sanbabada ku dhaco taasna wuxuu kudhacaa qof kasta oo u dhow qof tiidiisa markuu ku jirto markuu hadlaayo markuu qoslaayo markuu heesaayo markuu kufacayo mar walba afkiisa waxa kasoo baxaayo bacteria t b da wade qof walba si ugu dhow yahay uga qaali og yahay waxay ku xintaa qofka difaaca jirkiisa waxyaaba badan ku xintaa laakiin qof walba u dhow afkiisa ama meeshuu joogo qola xiran kula jiro waa waa waa sahlan inuu qaado cudurka
doctor cabdicasiis waxaa jira dad kale inkastoo ay yar yihiin oo qofka maaragtay qaba cudurka iyadoo aanan la baarinba ka guba oo dhaha dab ayaa lagu daweeya marka bal arrintaasina haddii ay jirto maxaad kaga wacyigelin lahayd adduunka waddan kasta wuxuu jiraa wuxuu leeyahay daawad dhaqameeduu leeyahay annaga daawad dhaqameedka aan qabno waxaa u muhiimsan gubitaanka iyo faritaanka dad badanaa waxay aaminsan yihiin haddii la gubo inay t b daaweyneyso taas ma daaweyneyso ninka utagayisku gubaayo lacag kaa qaadanaa dhaawacna jirkaa la gaarsiinaa waxaan dadku gubaabinahay inay tagaan rugaha lagu daaweeyo cudurka qaaxada ayna helaan daryeel caafimaad oo buuxo lacag la-aan ah waa mahadsan tahay dhegeyste kale ayaa isna doonaya in uu arrimahan su-aal kaa weydiiyo magaciiga waa caamir cabdulcasiis oo jooga magaalada jowhar caasimada dowladda hirshabelle waxaan weydiinayaa dhaktar cabdicasiis wasaaradda caafimaadka gaar ahaan qaybta aad ka tahay madaxa ka tahay ma noo sheegi kartaa guulaha la taaban karo oo ilaa iyo hadda ay ka gaartay dabargoynta ama la dagaalanka cudurka qaaxada guulaha laga gaaro waxaa ka mid ah in la badiyey tirada xarumaha qaaxada lagu baaro laguna daaweeyo ku filna tiro loo baahna lama gaarin laakiin waxaan dadaal xowl u galnay inaan furno xarumo badan oo cusub oo axad u daaweeyo waxaan kaloo aan badinay baaritaanka qaxada adduunka waxaa kusoo teknolojiya adduunka hadishaa mar badan waxaa soo baxeen mashiino cusub oo wakti gaaban ku sheegayo qofka inuu qaaxo qabo iyo inuu qabin haddii uu qabo ma kala sheegayo nooca qaaxada uu qabo yahay nooc daaweynteeda sahlan tahay oo drug sensitive t b la dhahayo iyo nooc daaweynteeda dhib badan tahay oo drug sensitive t b la dhahayo mashiinka wuxuu sahlaa qofka inaad si dhaqsi aan ku ogaano nooca t b hadduu qabo t b iyo hadduu qabin iyo nooca uu qabo taasna waxay sahleysaa in daawadii ku habooneed uu qaato uu dhaqsana u buskoodo waa tahay waxaan filayaa in dhegeystahaasi uu helay jawaabtii uu u baahnaa dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursaddiisa siiyo
magaciiga waa ismaaciil axmed maxamed oo ku nool degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe ee ka tirsan maamul goboleedka hirshabeelle doctoorka waxaan su-aalayaa lama heli karo inta badan dadka cudurrada qaaxada daawadeeda sababtoo ah meelaha dadka lagu daaweeyo oo ku yar deegaanadeyna iyo waddanka dhan markii loo eego midda kale haddii la heli kara xatee meel kamida oo daawadaas laga heli karo waxaa dadka xujo ku ah inay sameeyaan maalin kasta inay imaadaan ay daawadaas ay meesha ka qaataan marka dadka tuulooyinka iyo ka imaanaya deegaanada kaloo fofog ma loo heli karaa in loo sameeyo bilooyin in daawadaas la siiyo si ay macnaha ayagana transportation iyo safaro dheedheer aysan u gelin xilligii markaas baaritaan ay u baahan yihiinna loo yeero aad iyo aadaa umahadsantaa titoore
waa mahadanta ismaaciil aadan u dareensana culeyska aad ka hadlaysid hirshabeelle oo waa ku yaaliin barcadi ku taallaa jooga ku taallaa cadali ku taallaa warshiqi ku taallaa meelo badan oo hirshabelle ku taalla waxay ku taalla balweyne ku taallaa dalaqsi ku taallaa magaalo gobollo degmooyin badan ka tirsan hirshabelle xarumo caafimaad ku yaal xarumaha t b ku yaaliin ilaa hadda waxaa waye caqabad weynaan ku qabnaa dhibaato badan dadka inay daawada dhamaystaan daawada waxaa loo baahan yahay qofka inuu maalinba imaado asoo baahan oo xanuunta ka qaato daawada qofkii dareemaya inuu imaan karin waxaa la xiriira xaruntiisa qofka daaweynaya wuxuu helaa xal kale uu helaa oo laba isbuuc mar inuu imaado keliya oo kale daaweyn kala siiyo oo qof oo damiina oo ballan qaadayo daawada inuu asiga siinayo haddii la helo culays badan ma jiro muhiim waxa waaye muhiimdeen waxa waaye in qofka cudurkanka daaweyno maahan in qofka la dhibo maahan hala hadlo qofka kan oo oo shaqaalaha caafimaadka meesha joogaan hana u sheega xaalada jirta laakiin waxaan jecelnahay labada bilo ugu horeysa qofka kanoo inuu waktigiisa u imaado oo maalinkasta daaweynkiisa qaato waa mahadsan tahay doctor cabdicasiis maxamuud ugu dambeyntii maxaa tale ah oo aada usoo jeedin lahayd bukaanada xanuunkani qaba maaragtay iyo dhammaan mujtamaca soomaalida waxaan soo jeedi lahaa t b da cudur waa ilaha keena ilahay wuxuu keena ceeb malaha alxamdulilahi waxaan hadda awood u leenahay inaan cudurka qofka aan ka baarno si dhaqsiya aan ku ogaano jihadu qabo waxaana awood leenahay inaan daaweyno labadaba daaweynta iyo baaritaanka lacag la-aan waaye marka waxa waaye fursad aada u fiican waaye alxam ilahay mahaddiis aan dadka soomaaliya aan ugu deeqeynin aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa doctor cabdicasiis maxamuud shire oo ah maareeyaha mashruuca qaaxada ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee soomaaliya waxa uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo